Jimicsiga caloosha Hal gacan saar laabtaada, gacanta kale calooshaada. Qaado xoogaa neefsasho deggan oo gudaha ah, gudaha iyo dibadda. Si tartiib ah oo hoos u dheer ka qaado neef-sankaaga oo si degenaansho ah ugu neefso afkaaga, gudaha iyo dibadda. La soco neefsashadaada. Waxaad u jeedsanaysaa neefsashada caloosha ah. Tani waxay ka dhigan tahay in gacantaada calooshaadu kor u dhaafayso iyadoo marka aad neef dheer gudaha u qaadato calooshaadu kor ayay u kacdaa. Marka aad ka soo bixinaysid afkaaga neefta, calooshaadana hoos bay u dhacdaa. Mar labaad qaado neef dheer oo hoos, calooshaadu kor ayay u kacdaa. Mar kale neeftaada bannaanka u soo saar, calooshaadu hoos ayay u sii dhacaysaa. Neefsashada hoos u dheer ee aad sankaaga ka qaadanaysid, sambabada ayaa ka buuxsami doonaan hawada gebi ahaanba waxay u oggolaanaysaa in calooshaadu kor u kacdo. Xoogaa isku day inaa qabato neeftaada oo si deggan oo tartiib ah afka uga bixi. Sambabada gebi ahaan faaruqi, laakiin ha ku khasbin. Waxaad si tartiib ah u adkeyn kartaa murqaha calooshaada si aad u afuufto hawada ku harsan sambabada. Isku day inaad neef dheer qaadato oo si tartiib ah oo gudaha ah. Xusuus now inaad ku nafisaysid neefta aad u saaraysid bannaanka. Waxaad dareemaysaa raaxo nafsiyan ah. Dhowr jeer ayaan samayn doonaa hadda. Qaado neef dheer oo gudaha ah. Isku day inaad qabato neefta u qabo xoogaa xoogaa oo si tartiib ah oo deggan u saar. Isku day inay ka dheeraato neefta marka bixinaysid. Qaado neef u saar bannaanka. Qaado neef u saar bannaanka. Qaado mar labaad neef u saar bannaanka. Qaado neef u saar bannaanka. Qaado neef u saar bannaanka. Qaado neef u saar bannaanka. Qaado neef u saar bannaanka. Waa hagaag. Tani waa neefsashada caloosha.